أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkan idinkugu hayo waxaa ka mid ah saraakiil ka tirsan maamulka shaadaladirirka isku magacaabay jubbaland oo weerar qaraxa galabta mujaahidiinta ay kula beegsadeen duleedka degmada ceelwaaq kanaalka wararka ee ka taayib oo galabta baahiyey muuqaalka weerar lagu qaaday fariisin maleeshaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaan dhacduleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah murtad axmed madoobe oo beri isku diyaarinaya inuu mar kale iscaleemo saaro madaxweynihii saddexaad oo uu yeeshay maamulka fadhigiisuyah magaalada kismaayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya ee maamulka shaadaladirirka jubbaland oo gaaray meeshii ugu sarraysay iyo xiisada caawa ka taagan magaaladaasi warbixin ayaan soo gudbin doonnaa qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah taliska kufaarta afrikaanta admis oo xaqiijiyey inay dib u celiyeen diyaarad mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ee ka dejin lahayd magaalada garbahaare ee gobolka gedo meedka baadeer yahuudi ah oo laga helay imaaraadka iyo netanyahu oo ka hadlay guddiga gaadiidka jubbada hoose oo samaystay guddoomiye cusub kadib munaasabad ka dhacda degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa xaflad lagu soo gebagabaynayay dowro loo qabtay ciidanka xisbada wilaayada islaamiga ee galgaduud oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi mas-uuliyiin salaadiin iyo ugaasyo ka qaybgalay faafareebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo wixii kale soo kordha iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna toosna uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
أخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa saraakiil ka tirsan maamulka shaadaladirirka ee isku magacaabay jubbaland ayaa weerar qarxa lagula egtay duleedka degmada ceelwaaq qodobkaas iyo sidoo kale taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ee atmis oo xaqiijiyey inay dib u celiyeen diyaarad mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ee ka dejin lahayd magaalada garbahaare ee gobolka gadow waxaad ku dhegaysanaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aalaab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa barta alkatayb ay ku leedahay aaladda telegramka barta waxaa gelinkii dambe ee maanta lagu baahiyey muuqaal ay soo saartay katayb al akhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigayo weerar lagu qaaday fariisin maleeshaadka murtadiinta ay ku lahaayeen deegaanka ceel shaalle ee dhacaduleedka degmada dayniile muqdisho wilaayada islaamiga ah ee banaadir waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka guud maraynaa howlgalladii u dambeeyey ee mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen gaari sagsiig ah oo ay la socdeen saraakiil iyo askar ka tirsan maamulka shaadaladirarka ee jubbaland qaraxan ayaa ka dhacay duleedka degmada ceelwaaq ee wilaayada gado qaraxa ayaa burburiyey gaariga waxaana jira khasaare nafeed oo ka dhashay weerarkaasi dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada janaale kuna sii jeeday deegaanka buufow khasaare gaari cadowga ayaa jira dhanka mandheera faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka aluunga ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera dhaawacu waa saddex askari oo kufaar kenyan ah dhanka baaya ciidamada mujaahidiintu waxay maanta dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee iidow dhigaal ee magaalada baydhaba sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen halka loo yaqaan xero koowaad degmada luuq ee wilaayada islaamiga ah ee gado halkaasoo ay ku sugan yihiin maleeshiya murtadiin ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa taliska shisheeyaha atmis oo xaqiijiyey inay dib u celiyeen diyaarad mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda muqdisho ka dejin lahayd magaalada garbaharey markii ugu horreysay taliska ciidamada shisheeyaha atmis ayaa war ka soo saaray xiisadaha u dhexeeya xukuumadda muqdisho iyo maamulka isku magacaabay jubbaland war-saxaafadeed ka soo baxay ururka midooda afrika qeybtiisa soomaaliya ayaa lagu sheegay in shalay ay diyaarad ka celiyeen garoonka diyaaradaha degmada garbaharey sababo la xiriira ammaanka saraakiishii la socotay oo ay damaanad qaadi kari waayeen howlgalka kumeelgaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya waxay ku boorinaysaa dhammaan dhinacyada ay khusayso oo ay ku jiraan dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland in ay ka wada hadlaan dhammaynta khilaafka siyaasadeed si xal wax ku ool ah oo loo dhan yahay looga gaaro khilaafka ayaa lagu yidhi war ka soo baxay atmis qoraal kale oo ay soo saareen soo duulayaasha atmis una direen xukuumadda xamse cabdi barre ayay ku sheegeen in aysan amar u qabin in diyaarado ka degaan garoomada gobolka gedo arrinkaas oo u muuqda in ciidamada shisheeye ay la safteen axmed madoobe qoraalkan oo jawaab u ahaa codsi uu diray wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda muqdisho ayay atmis ku sheegtay in ay gudanaysay waxay ugu yeertay waajibaadka dhanka amniga ayna ku saxnayd dib u celinta diyaaraddii siday wafdiga xukuumadda muqdisho ee ku degi lahayd garoonka garbaharey dhinaca kale yuusuf dhuumaal oo ah wasiirka amniga maamulka axmed madoobe ayaa wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in diyaarado ay la socdaan madaxda xukuumadda muqdisho ay ka degaan degmooyinka gobolka gedo isagoo mar kale ku celiyey in ay xiran yihiin garoomada gedo dowladda xabashida itoobiya waxaa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya uga sugan kumanaan kun oo askari kuwaasi oo fulinaya siyaasadda abiy axmed saraakiisha ciidamadan ayaa wada shaqayn dhowlo leh maamul goboleedyada shisheeyuhu dhistay waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa meydka baadari yahuudi ah oo laga helay imaaraadka iyo netanyahu oo ka hadlay wararka ka imaanaya dalka isku-tagga imaaraadka carabta ayaa sheegaya in gudaha dalkaasi laga helay meydka baadari yahuudi ah kaasi oo la waayey khamiistii lasoo dhaafay sida uu sheegay maamulka sahayanada war rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda maamulka uu fadhigiisu yahay tal abiib iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha sahaayanada benyamin netanyahu ayaa lagu xaqiijiyey in la helay meydka baadarigaasi waxayna ku tilmaameen dhacdadaasi fal argagixiso bayaanka waxaa nuqul ka mid ah lagu yidhi sirdoonka iyo ciidamada ammaanka ee imaaraadku waxay heleen meydka tifsi kogan kaasi oo la la-aa tan iyo khamiista war-saxaafadeedka sida wadajirka uga soo baxay benyamin netanyahu iyo wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku tilmaamay dilka baadariga in uu ahaa sida ay hadalka u dhigeen fal argagixiso oo yahuud nacayba madaxweynaha guumaystaha isxaaq herzog ayaa dhankiisa dhacadan laga soo tabeeyey dalka imaaraadka carabta ku tilmaamay weerar nacayb ah oo yahuudda si gaar ah loogu beegsanayo imaaraadka ayuu faray inay si deg deg ah uga jawaabaan dhacdadaasi ma jiro ilaa iyo imika wax war ah oo ka soo baxay dowladda imaaraadka oo ku aadan dhacdada meydka baadariga yahuudiga ah ee laga helay dalkeeda waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa webiga shabeelle oo ku fatahay deegaano hoostaga beledweyne daadadkan uu sameeyey webiga shabeelle ee mara magaalada beledweyne ayaa waxay saameyn ku yeesheen deegaano dhowr ah oo hoos yimaada magaaladaasi daadadka ayaa la tagay dhulbeereed baaxad leh oo ku yiilay deegaanada taasi oo ay khasaare hantiyeed ka soo gaartay dadka beeralayda ah daadadka ayaa yimid kadib roobab meyigaan ah oo ka da-ay aaggaasi waxaana sidoo kale ay sababeen barakaca dad aada u badan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaalada wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday warbixinada ku daabacan waxaa ka mid ah in ka badan boqol qof oo filistiiniyiin ah oo lagu dilay weerarada ciidamada yuhuuddu ay khaza ka fuliyeen siddeed iyo afartankii saacadood ee lasoo dhaafay sidoo kale waxay mareegtu daabacday warbixin kale oo ciwaankeedu yahay ciidamada suudaan oo ka dalbaday suudaanta koonfureed in ay gacan ka geystaan joojinta maleeshiyada gurmadka deg deg ah ee u baxsaday dhanka xuduudeeda maleeshiyadaasi oo la sheegay inay halkaasi ku heleen magangelyo geesta kale warbixintana waxay ka hadlaysaa in genaraal cabdilfataax al burhaan oo ah hogaamiyaha golaha kumeel gaarka ah ee suudaan in uu booqday gobolka sinaar gaar ahaan caasimada gobolkaasi oo ay la wareegeen ciidamada suudan ee senja lagu magacaabo burhaan ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan maleeshiyada gurmadka deg deg ah uu sii socon doono ilaa laga joojinayo taqadumka maleeshiyadaasi xubinteenniina caawa waa inagaynta
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo murtad axmed madoobe ayaa beri isku diyaarinaya inuu mar kale iscaleemo saaro iyadoo caawa madaxweynihii saddexaad uu yeeshay maamulka fadhigii suyaha magaalada kismaayo xilli khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya ee maamulka isku magacaaba jubbaland uu gaaray meeshii ugu sarraysay iyo xiisada caawa ka taagan magaalada kismaayo warbixin soo koobaysa xaaladda kismaayo waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka ashahdala dirirka isku magacaabay jubbaland ayaa gaaray meeshii ugu sarraysay iyadoona dhinacyadu ay hawada isu mariyeen hanjabaadyo dagaal ooge axmed madoobe ayaa khudbad siyaasadeed ka jeediyey magaalada kismaayo ayaa sheegay qabsashada doorasho aysan idna fasax uga qaadanayn islamarkaana ay sii wadi doonaan wax uu ku sifeeyey tillaabooyinka hortebinta u ah maamulkiisa wuxuu wax aan la aqbali karin ku tilmaamay in xasan gurguurte uu maamulkiisa uu u diido qabsashada doorasho isagoona ka codsay xildhibaanada baarlamaanka daaquudka ee uu isugu keenay in ay berri dib u doortaan ayna u caleema saaraan madaxweynaha cusub ee maamulka jubbaland khudbadda axmed madoobe ayaa gebi ahaanba ku dul wareegaysay khilaafka kala dhexeeya kooxda riddada ayuu haddana soo hadal qaaday dagaalka uu maamulkiisa uu kula jiro mujaahidiinta wuxuu walac ka muujiyey dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay deegaano ka tirsan jubbaland wuxuuna guuldarooyinkii ku habsaday ciidamadiisa sabab uga dhigay kooxda riddada oo ku fiirsatay dagaalka islamarkaana ka gaabisay sidoo kale waxaa iyana khudbad ka jeediyey madasha siyaasiyiin sheegtay inay yihiin musharaxiin berri la tartami doono axmed madoobe nimankan oo u muuqday inay yihiin kuwo jilaayay musharaxnimada ayaa lagu sheegay malxiisyo siyaasadeed sababo la xiriira iyagoo hoggaamiyaha maamulka jubbaland doorasho u qurxinaya sidoo kale maamulka ashaadala dirirka ee jubbaland wuxuu ku dhawaaqay in uu xiray dhammaan garoommada diyaaradaha ee gobolka gedo isagoona goodis u jeediyey kooxda riddada soomaaliya xiisado colaadeed ee u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa laga soo sheegayaa xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose caawa waxaa magaalada kismaayo ka socda shirar kala duwan xubnaha mucaaradka ah ee madaxweyne u doortay eliyas gaboose ayaa iyana doonaya in berri ay dhaariyaan madaxweynahooda islamarkaana ay caleema saaraan goobjoogayaal ayaa sheegaya in kumannaan maleeshiyaad ah oo daacad u ah axmed madoobe ay isku gadaameen xarumaha muhiimka ah ee maamulka iyadoona amar lagu siiyey in ay la dagaalamaan maleeshiyaadka kooxda riddada ee xaafadaha magaalada kismaayo isku abaabulayo inkastoo ay sameeyeen koox mucaarad ah balse kooxdaasi ma ahan kuwo awood ahaan u babaacdhigi karo dagaal ooge axmed madoobe الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo jubbada hoose guddiga gaadiidka jubbada hoose ayaa samaystay guddoomiye cusub kadib munaasabad ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose munaasabaddan oo lagu qabtay degmada jamaame waxaa agaasinkeeda lahaa guddiga gaadiidka jubbada hoose waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo salaadiin waxaana lagu shaacinayay guddoomiyaha guddiga gaadiidka jubbada hoose oo loo magacaabay qaasim cali xuseen ugu horeyna munaasabadda waxaa ka hadlay salaadiinta kale ah suldaan macali maxamed cabdi duuba afhayeenka odayaasha dhaqanka jubbada hoose suldaan cabdilfataax xasan maxamed xoghaynta golaha dhaqanka jubbada hoose bismi illah alxamdu lilahi rabi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaan ila cala alaalimiin واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله تعالى اولا waxaan salaamayaa xuduurkan iyo dadkan halkan iskugu imaaday oo maanta xafladan qiimaha badan halkan dhigay oo u dhigtay guddiga gaadiidka jubbada hoose ayagoo ku magacaabanayo nin hogaamiya ama mas-uul ka ah guddiga gaadiidka ay soo saareen ninkaas oo la yidhaahdo qaasim cali xuseen oo loo yaqaano goobe loo yaqaano waa soo dhoweyneynaa haddaan nahay odayaasha dhaqanka jubba sufla waxaan leenahay xafladaan qabateen xaflad mubaarak allah idinkaga dhigo ninkaa soo saarteen ilaahi subxana wa tacaala mas-uuliyadda usoo saarteen mid allah u fududeeya ayaan leenahay waana soo dhoweyneynaa waana idinla garab taagannahay waana idinla qabanaynaa insha allahu tacaala wixii karaankeenna iyo awooddeenna ah garabkiisa ayaan taagannahay arrintaana waa ugu tahaniyeyneynaa kusoo dhowo ayaan leenahay qaasim cali xuseen allah subxaana wa tacaala ha ku barakeeyo waxaan marka kuu dardaarmaynaa insha allahu tacaala dardaarankii nabigeen salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi uu dardaarmay cabdullah ibni cumar ibnu khadaab radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam yaquul wuxuu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih qof kasta waxaa la weydiin doonaa oo mas-uuliyaddiisa la weydiin doonaa wixii la raaciyey imaamka waxaa la weydiin doonaa alimaamu raacin wa mas-uulun can raaciyatih imaamkana waxaa la weydiin doonaa ciddii la raaciyey cid kastaba asaga ayaa la weydiin doonaa midaas ayaan dardaarmaynaa marka qof kasta oo mas-uul ah dhammaanteen mas-uuliyiin ayaa nahay ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay inoo kaalmeeyo raaciyadaasna ilaahay inoogu kaalmeeyo walaalkan marka qaasim cali xuseen iyo guddigan gaadiidka iyo inta la shaqaysaba waxaan u dardaarmayaa in ilaahay subxaana wa tacaala aad ka cabsataan waxaa niila dhiibay waa dad muslimiin oo soomaaliyeed waa dad gaadiid leey gaadiidkana wuxuuy waa ognahay waa baabuur weliba baabuurta dadka wadan waa taqaanaan dhibkooda iyo rafaadkooda iyo isdabamarintooda iyo xaaladooda iyo marka waxaan kaa rabnaa adiga iyo raggaada kaa hooseeyaba inaad cadaalad ugu dhawaataan kanaa in adeer ah iyo kanaa ixiga iyo kanaa macnaha qaraabanahay arrinkaas marna aysan ku gelin ilaahay kitaabkiisa ugu dhawaato ilaahay aa ku raalligeliso aadni marna aadan raali gelinin allah subxaana wa tacaala inaad raali gelisaan ayaan idin dardaarmaya waayo waxaad berri nin macnaha qabrigaaga labada mitir ah kula gelaya ma laha qof kula gelaya ma laha berri waxaad dareemaysaa markaa keligaa dhimato mas-uuliyaddaas adi unba alla ku weydiin doonaa marka mas-uuliyadda ha lagu dadaalo dhammaanteen ilaahay subxana wa tacaala ha noogu kaalmeeyo walaalo marka waa idin ducaynaynaa insha allahu tacaala kaalintaas marka aad naga qabateen idinka allah subxaana watacaala kolley idinku imtixaamaya imtixaamkaasna waxaan leenaha allah idin fududeeyo waa idin ducaynaynaa waxaad qabateenna waa howl aad iyo aad u wanaagsan xafladan halkan ka dhacda maanta aan u fadhino ilaahay subxana wa tacala ha idin barakeeyo wanaagan iyo kheerkan iyo wanaaggan aad samayseen ilahay subxana wa tacala ha idinka ajarsiiyo annagana kuwii macnaha idin raaca idin maqla idin dhegaysta idin kaalmeeya ayaan allah inaga dhigo dhammaanteena marka waxaan su dardaarmaynaa nin walba mas-uuliyad u hayo allah subxaana wa tacaala ha inoo fududeeyo ikhlaasna allah inooga dhigo qof walbo shaqadan aa qabanayso horta u niyow ilaahay darti inaa u qabanayso cidna ha ugu macnaha ugu aabayeelin haddii ilahay kitaabkii qofka u ka leexda ha ugu aabayeelin marna haddii qofka uu kitaabka ilahay uu ku toosan yahay xaqa uu ku taagan yahay ugu hiili u garab istaag hoo ihilase hadduu kitaabka ilaahay uu dhinac ka maro oo waxa kitaabka ilahi uu raalli keen uu kula soo galane gacanta ku dhufo iska qabo insha allah intaasaan dardaarmi lahayn idinka iyo inta kaa hooseysa iyo intii kula shaqaynaysa iyo dhammaanteenna mas-uuliyaddaas waynoo taallaa وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الحمد لله الله يا مهد إسكاله عليه نقدر دات إسلام نسي نعمه فرن بدن الله يا أمهد علينا وحن كلام مهد علينا حفلة بلارا ولا عليه سون قبن قابيي soo tabantaabiyey haddii ahaan lahaayeen guddiga gaadiidka iyo walaayada intaas mahad kadib waxaan leeyahay waxaan u fadhina walaalkeena qaasim cali xuseen oo loo soo doortay guddiga gaadiidka jubbada hoose waxaan leenahay qaasim in ilaahay xilkan mas-uuliyadda aada u culus dusha lagaa saaray in ilaahay kuu fududeeyo qaasibo waxaan ku leenahay mas-uuliyaddaa dusha lagaa saaray mas-uuliyaddaasina waxay kaaga baahan tahay waxyaalo badan cadaalad waxay kaaga baahan tahay dulqaad wax badanay kaaga baahan tahay rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi mid kasta wixii la raaciyay waa la su-aali doonaa waxaan ku leeyahay mas-uuliyaddaas saa ugu dadaali lahayd dulqaad iyo bulshadaas cadaaladda u sameyn laheedaa lagaa rabaa waxaan leeyahay bulshada loo doortane ninkan amiirka nila doortana wuxuu niiga baahan yahay assamcu adaaca marka ugu horeyso rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay fa calaykum asamcu wadaac wain ta'mara cabdun xabashiyun addoon xabashi hataa waxaa nilaga dhigaya waxaa nilagu leeyahay assamcu adaaca inaad adeecdaan fi lcusri waalyusri fi lmakrahi waalmanshad saasaani laga rabaa soona dhoweeya anagana waa soo dhoweynaynaa walaalkeena qaasim cali xuseen insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeynna waxaa munaasabadda ka hadlay qaasim cali xuseen gudoomiyaha guddiga gaadiidka jubbada hoose بسم الله الحمد لله حمدا حمدا وشكر لله شكرا شكرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أولا إلهي سبحانه وتعالى وما علنا mahadda koowaad mahad aan dhammaanayno bilaaw iyo bilaaw leh oon dhammaadleen rabbi subxaana wa tacaala u mahad celinayna waxaan kaloo u mahad celinayaa insha allahu tacaala xarakat shawal mujaahidiin si gaara walaayadeena jubbada hoose aan u mahad celinaynaa waxaa kaloo u mahad celinaynaa walaayooyinka jubbada hoose ee jamaamo iyo kamsuumo hadda nala fadhiyo iyo walaayada inta kaloo jubbada hoose ka tirsan kulli walaada waa u mahad celinayaa ee khaasatan walaayada aan maanta martida u nahayo jamaame si gaaraan u mahad celinaa insha allahu tacaala iyo walaayadeena kamsuumo ee ayadana u mahad celinaynaa hadda alle kadib insha allahu tacaala qadiyadda aan u fadhino waa laga hadlay Ee, waxaa kaloo si gaara u mahad celina on ka tegay ilma hadalka uma jire salaadiinta walaalahay iyo martisharafta gobol ka socota waa u mahad celinayaa intaa ka bacdi insha allahu tacaala qadiyadan la ii magacaabo mas-uuliyadda la ii dhiibay ee, anigu kolley ma doonan ilaahay subxaana wa tacaala ha ii kaalmay ha ii fududeeyo Ee, shudada ilaadana aad dareemi kartaan Ee, waxaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanayaa muslimiinta walaalaheeya ee gobolka jubbada hoose qadiyadda la ii dhiba in laiigu duceeyo laiigu kaalmeeyo waxaan si kaloo kalsooni leh uga codsanaya walaayadii gobolka iyo walaada degmooyinka insha allahu tacaala inay ila shaqeeyaan khaasatan shaqo culusaa la ii dhiibay shaqo gareed ma fududo insha allahu tacaala wax walbaa iska dhici karo waxaan codsanayaa maadaama qadiyadan la ii dhiibay gobolka inuusan iiga harin degmooyinkan inay iiga harin insha allahu tacaala weliba si gaara si gaara degmadii kamsuume iyo degmada jamaame walaada joogto waxaan ka codsanayaa hadda waa un meelaha shaqaday u badan tahay degmooyinkale waan gaari doonnaa insha allahu tacaala si ee, islaamnimo leh oo mas-uuliyad leh labada degmo waxaan u codsanaynaa insha allahu taala ay noola shaqeeyaan ka guddi ahaan anigii guddigaygaba insha allahu tacaala annaguna hadda hee ilaahay subxaana wa tacaala naguma fidnayo nagumana ceebeeyo sida shaqadana loogu dhiibay ee walaalihii gobolka ay noola jeclaadeen insha allahu tacaala ilaahay idinkiis inaan uga soo baxno uga soo allaan rajaynaynaa ee ummaddanaan u cadaalad falno ee waana bilaaw insha allahu tacaala inaasaana ku soo koobaya waana u mahad celinayaa heer gobol iyo heer degmo intii la fadhiido hada wabillahi towfiiq الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad dhegeysanaysaan faafareebka wararka qeybihiisa dambena waan isa soo gaarin dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud xaflad lagu soo gebagabeynaya dowro loo qabtay ciidanka xisbada ayaa lagu qabtay degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada dowradan oo magaceeda uu ahaa dowlat ibnu cabaas litaahiili alxisba waxaa ka faa'idaystay labaatan ka mid a ciidanka xisbada halkii lagu soo gebagabeynayay waxaa ka qayb galay marti sharaf kala duwan ugu horeen goobta xafladda waxaa ka hadlay maamulaha dowladda isagoo ka sheekeeyey maraaxiishii dowladaasi ay soo martay dowradan waxaa la yidhaahdaa magaceedo dowratu ibnu cabaas limustawa thaani dowradan marka dowrooyin kale ka horeeyey ee xisbada loo soo qaban jiray middaa waxay ahayd dowro maarata mustawa koowaad ahayd shan dowro camala laga soo qabtay ilaahay ku mahadsan haddana waxaan u gudubnay dowro labaad inaan qabanno oo mustawo aani ah waa macnaha aan kasoo gudubno qaybtii hore aan kasoo baxno waktina oo soo socotay sida degmooyinka kala duwan ee gobolka loosoo qabanayay had dowradan marka waa tii koowaad ilaahay subxaana watacaala uu noogu hergeliyo degmada ceelgaras dowrada marka shicaarkeedana waxaa la yidhaahdaa kun caaliman aw mutacaliman macnaha waa shicaarkeeda waaye inaad noqoto qof caalim ah oo wax yaqaano oo diinta ilaahay subxaana watacaala bartay masena qof maaragtaa mutacalim oo arday oo wax baranaya taariikhda dowradan ay bilaabatay toban iyo shantii rabiicul awal waxaa kun afar boqol afartan iyo lix muddo waxay socotay marka lixdan habeen masena laba bilood ayay socotay dowrada marka labada bilood socotay duruus kala duwanaa lagu qaatay duruusta aan ku qaadanay dowradaas ardayda ay ku qaateen waxaa ka mid ah alxadiid wa culuumuhu ayaa ka mid ah dowrada wax lagu qaatay fiqi iyo culuumtiisa ka mid ah alfuqi walculuumuhu ka mid ah caqiidaa ka mid ah siirada siirada ka mid ah alluuqa ka mid ah marka dowradaas lixdanka maalin socotay kitaabaha lagu qaatay waxaa kaloo ka mid ah markii hadda saa ay yihiin si guud ahaan faahfaahin ahaan cumdatul axkaam bayquuniya ka mid ah waxaa lagu qaatay culumta axaadiista ka mid ah abi shujaac oo fiqigii ka mid ah lagu qaatay qawaacid ayaa lagu qaatay qawaacid ulfiqhi liabdiraxmaan ibnu naasir sacdi xagga towxiidka waxaa kaloo lagu qaatay towxiidka kitaabu towxiid ayaa lagu qaatay sulum lwusuul ilaa cilmi lusuul isagana saasoo kale waa lagu qaatay siiradoo kale arjuuzatulmiiya lagu qaatay luuqadana ajruumiya lagu qaatay marka dowradan lixdanka maalin socotay mase labada bilood xisbada u socotay si guud ahaan waa xisbada ceelgaras muxaafadadan ay khaas ku aheeday ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan muddadaa intaa lagu jiray dowradan ilaahay subxaana watacaala noo noo maarata noo dhameeyey si wanaagsan annagoo ilaahay subxaana watacaala amni uuna siiyo amni si wanaagsan ku qaadanay xagga kale duruusta haddii noqoto xifdinteeda iyo diyaarinteedana tulubada ay aad u diyaarinayeen juhdi badan ay bixiyeen mana aha ee dowrada hadda midda ugu horreysina ma aho maadaama hadda ay tahay dowradan mustawa aani hadda degmada ceelgaras ee xisbada lagu bilaabay insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa sida annaga aan rabno inuu ilaahay noo yeelo oo ah in degmooyinka kale dhammaan laga wada qabto oo dowradan ay ka wada baxdo wax fatro oo lagu kala tagay ma lahayn imtixaan nisyaa la galay mustawaha aaduu u fiicnaayay intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey qaar ka mid ah ardaydii dowladda loo soo gebagabeeyey kuwaas oo soo bandhigay waxyaabihii ay barteen milanwayban bilaanwayba baabul khawfi min ashirki labada xadiidanka dambe anwayba yaafadaynan agri waan ibna mascuudin ilahi ku yiri radiallahu canhu alle karaa lahadaa ana rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam qaala nusari man maata lanki geeriyooda wahuwa xaalu sunyadu uto waa min duuni illahi ilaahi sokaya snidan shariik rutowaw dakhala naara naarta gale xadiidkan ma wiri rawaahu bukhaari bukhaari wiri wal muslim baa kusoo naaday an jaabir bin abdullahi radiyallahu anhu radiyallahu anhu ma wasiya jilaa laada anna rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam suugi ilaahi gaaran usari man qofkii laga allah ilaahi lukuram oo dhima dalka jeeda laa yushriku sinma ba laa yushriku nashariga nabiyyi subhanahu wa ta'ala shay walba nashariga دخل الجنة جنة قال الحمد لله القديم الباري ثم الصلاة على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشرين في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حانا فصل في موجبات الغسل أبوسك ولو واجبوا كان بابي بافشي فصل شيء والذي يجيب يجيب واجبه الغسل أبوسك ستة أشياء لشيء ثلاثة سدي يشترك كشركة وان فيها داتيز الرجال والنساء بلانتي ميلكا كشركة وان وهي تسديس ما يبشلين التقاء الختانين لما دي برو مقلمة وإنزال المني مني دي أولي دي إيو الموت جيرد وثلاثة سدين تختص ما بلقون بها سديس النساء بلان مركنا عن إجنو marti sharaftii xafladda ka qayb gashay waxaana ugu horeeya ugaas ciise ugaas maxamed carab ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab
bismi illah alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskala dhammaanteed mahaddaas alle kadib waa soo dhaweyhaynaa xafladda mar walbaba iyo mar koobaadba waxaan mar labaad u mahad celihaynaa ragga haddii alle ku run yahay ardada ah oo maaragtaa horena culummada u ahaa ciidanka ah haddana xafladda loo dhigay oo sida qaymaha iyo maaragtaa farxadda lanoo himageliyey waxaan leenahay cisi iyo sharaf dheeraada allaha siiyo waa ku faraxsannahay waana soo dhaweyhaynaa waxaan leenahay sidii horeba allaha barakeeye ee culummadii hore ay uga hadashay cilmiga maanta la idin baray oo aada xambaarsan tihiin dadka iyo dalka iyo diintaba wax ugu qabta ummadda inaad ku hogaamidiin ilaahay idinku soo duwo kuwii maaragtaana anfacana ilaahay idinka dhigo waxqabadkiinana mid maaragta haddii alla idinkeeda leeyahay ilaahayna uu ka raalli yahay annaguna aan ku farxla allah nooga dhigo in sha allahu biidnillahi alkariim annaguna haddii alla idinkeeda leeyahay waxaa tihiin ubaxii aan isku hallayhaynay haddii alla idinkeeda leeyahay maanta aan ku faraxsanayn garabkanaga ahaa dhallinyaradanaga ahaa xooganaga iyo maaragta indhahanaga ahaay maanta waxay noo tahay maalin weyn oon ku faraxno waana aan soo dhaweyhaynaa in sha allahu biidnillahi alkariim aniga intaasaan kusoo koobaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa gabay dowladda iyo xisbada hooshooda qusaysa ka tiriyey mid ka mid ah abwaanada xafladaasi goobjoogka ahaa ardaydii ayaadkii alliyo marka qaday iyo macalimiintii iyo raggan hawsha soo hururshay ajiriya ikhlaas baan allahuga baryayna ee akhiro allahuga dhigo iriddi khayradee waraakhiro allahuga dhigo iriddi khayrade adduunkana intii aad rabtiine ba idin siiye annagana waxaadno tihin laban labane ubixi dalkana tihinoo ibsoo yidhiye waynaynu gaarna halkuye banno diraaye waa inaynu gaarna halkuye banno diraaye ilaahay daraadii ninkii u arrin qadaya waa inuu ogaada dhibkiiyo onta loo maraye ambiyadii ilaahay ayaa loo asarigay waa inaad ogaatan sidii loo adkaysado waa inaad ogaatan sidii loo adkaysado waa inaad ahaatan sidii duuladeg badane islaamnimo iyo tawxiidna waa inaad ku baqdane waa inaad u egtan dunida farta gesade waa inaad u ololay kartan ehelu tawxiide waa inaad ogaata sidii loo adkaysado waa inaad ardada buuxidina yax sidiisiiye waa inay bulshadu ka helaan waxay u hayane islaamnimo iyo tawxiidna waa inaad u sheegtane adaab iyo akhlaaq waa inaad wada ogaatani waa inaad ogaatan sidii loo adkaysado war mahmaah asal iyo jirtooneg isleeyahaye nin intiisa loo aaminoo dhabo ilaalaya in intaada loo aaminay hodaya sheegani waa inaad ahaata sidii ruux la aaminaye qof kastoo islaamnimada qiro eelu tawxiida aadaanka iyo khayrka iyo faralna hogaya waa inaad ogaata inuu aaminka yahay waa inaad taqaana sidii loo ilaaliyo
ugu dambeynna waxaa dowladda ibnu cabaas litaayili xisba soo xiray sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galguduud alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الله سبحانه وتعالى أيا أمهد علينا بعد الله حضورك أما دادك سوقيب قلي مناسبة لما أنتوضا وأمهد علينا علمدي هديهين وجهدي إيو صلادينتي وقاسيدي إيو مكتبك حسبة قبلك قلقدود ورنتي دوردان وقتقى السعوتي قانتك هاي iyo ardadii hoosha loo hayay idaaradoodii mucalimiintoodaba waxaan leenahay jasaakum allaahu khayr aljazaa ilaahay ha idin barkeeyo saaad ogtihiin waxaan joognaa gebagabada dowladda loogu magacdaray ibnu cabaas lita'hiil alxisba shicaarkeedana ahaa kun caaliman oo mutacalima macluumaadka iyo warbixinta saan maqlaynay dowladan waxaa loo qabtay ragga xisbada oo degmada ceelgaras muddo laba bilood ee socotay muqararkeedana aan maqlaynay kutubada la qaatay oo ardadan ay soo bandhigeen waxaan rabaa marka annaga inaan ku daro nuqaad aan badnayn kow waxa waaye horta ahmiyada in la ta'hiiliyo ama mustawigooda kor loo qaado ragga maaragtay xisbada ama hay-atul amri bilmacruuf annaa cani lmunkar ahmiyad aad iyo aad u ballaaran maxaa yeelay shaqada ay haayaan ee camaasha ay gacanta ku haayaan oo maaragtay muslimiinta ay u haayaanna camaal waaweyn ah saas daraaddeed ayagana in ihtimaam la siiyo waa arran maaragtay munaasabo leh aad iyo aad muhiim u ah li'annahum shaqadooda waxaa ugu waaweyn kow dacwada macruufka in la faro munkarka in la reebo nabigu sala allahu alayh waali wasalam isagoo ka hadlay xadiidkii fii muslim waa taqaanaan saddexda martabadood marka man ra'a minkum munkaran falyuqayiruu biyadihi fain lam yastadic fa bilisaanihi marka labadaasi markaan soo qaadanno labadaba maanta dadka u taagan waxa waaye waa rijaalulxisba dadka kheyrka inay gaarsiiyaan ay u sheegaan ciddii hadda hoogaho maaragtay munkarkii madaxtaag ama adkaysi ay samaysan hoogoo naftooda in la tacaamulo oo laga hor istaago man ra'a minkum munkar waa martabad ugu sarraysa waxa waaye fal yuqayiruu biyadihi waay midda xigtan fa bilisaanihi taas marka dad badangaa iskale oo culummada iyo dadka maaragtay wax sheego dhammaantooda waa yeelan karaan laakiin zamanka hadda aan joogno iyo waagaaga aan noolnahay maanta munkarka in maaragtay la zuuliyo waxaa laga helaa deegaamada dadka mujaahidiinta ama ummadda muslimiinta ah maaragtay shareecada ku dhaqanto meelaha ay joogaana laga helaa adduunka kale caalamul islaami wadamada lagu magacaabay oo se u tiro badan oo muslimiin ay degan yihiin kuma jirto cid lala hadli kara ma jirto waa masii gaar ah mujaahidiinta ay maaragtay xaqiijiyeen wilaayaadka islaamigana ay ka xaqiijiyeen ayadoo dariiqa iyo waddada markaasi loo maraayo ama rag u taagan ay xisbad ay yihiin qadidaas markaa qadiyo horta aad iyo aad muhiim u ah in marka ihtimaam raggaas la siiyo waa arrin matluuba arrin maaragtay caqligala arrin maaragtay loo baahan yahay in maaragtay la ballaariyo loo baahan yahay waay lianna ummadda meelaha marka ilaha muhiimka ah wanaagga ummadda ay si degdega ay u heli karto in xoog la saaro waay kaas markaan ku gudbo waxaan u gudbayaa dardaarta insha allahu tacaala waxaan idin dardaarmayaa ragga dowlad u soo xirintay juhd baa laidin geliyey ayadoo shaqo badan ay taagan tahay oo maaragtay laydinka maarmaynin oo shaqadaa jirta oo degmadan le markaan ka soo qaadno shaqooyinka yaallo tuulooyinkeeda baadiyaheeda magaalada gudaheeda shaqooyin badan ayagoo yaallaan oo taagtaagan yihiin ayaa laydinka maarmay inaad waxbarashadaasi hooshaasi laydin furo marka waa nicmo gaara horta ilaahay inaad u shukrisaan ilaahay ugu mahadcelisaan arrintaasi mahadcelintana marka waxaa ka mid ah in laydinka arko oo juhdi dheeri ah iyo dadaal dheeri ah shaqada aad gelisaan si ficliyan ah in laydinka arko qofkii inuu u dhigmo waxaa la rabaa toban qof shaqadii ay qaban lahaayeen hal qof raggaan inay qabtaana la rabaa annagoo marka ilaahay dartiis u qabanayno ikhlaas lilaahi subxaanahu wa tacaala camalka ixtisaab xisba markii la yidhaahdo macnaheedu waxa waaye nin oo ilaahay dartiis oo u qabanaayo waay muxtasib ayaa la yidhaahdaa muxtasibiin ayaad tihiin guud ahaanna wixii aad horay u taqaaneen iyo wixii hadda aad ziyaado aad barateen intaasi dhan cilmiga wuxuu u qayliyey cilmi sidiisaba in lagu dhaqmo lagu camal falo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala cilmigaaga iyo wixii aad baratay ziyaado ilaahay ku siinaya qodobka kale idin dardaarmaayo waxa waaye mas-uuliyadda amniga ummadda muslimiinta ah ummadda sideedaba maanta codow oo maaragtay khaariji ah oo soo duulay deegaamada shareeca ilaahi subxaana wa tacaala lagu dhaqo ku soo duulay badan waa jiraa dagaalaa socdo nin walba meeluu ka aadan yahay inkastoo shaqo kastoo la qabto qof walba maaragtay muslim ah shaqadiis ay tahay haddana qof walba meel dhufeys ugu jira oo maaragtay ku aadan yahay magaalooyinka iyo deegaamada ummadda maanta inay si nabad ah u adeegtaan ay u socdaan habeenkii maalintii sababteeda bacdallaahi subxaana wa tacaala waxa waaye waa rijaalulxisba ayaga lagu aaminay ayaga lagu ogyahay qadiyadaas marka ajarkeedana aad iyo aad ba u badan yahay in marka arrintaasina aad iyo aad loogu dadaalo qodobka kale waxa waaye xagga mucaamalada iyo dadka dhudhaqankooda mucaamalo wanaagsan kolle mar badan waa laydinku gubaabiyey waa taqaanaan dadka maaragtay muslimiinta ah qofkii wax lagu arko oo maaragtay la rabo in la wax laga saxo si degana loo loola hadlaa xaaladiisa la qiimeeyaa muxuu yahay ninkana la dhahaa in marka waxaa la rabaa guud ahaan tacaamul maca annaas ama fanu tacaamul maca annaas waa masale aad iyo aad muhiim u ah dacwadana qeyb ka mid ah ama qeybaheeda ugu muhiimsan ay ku jirto insha allahu tacaala taasna waxaan rajaynaynaa in wax badan dadka maaragtay nin jaahilaa ku jiro nin maaragtay waxa ku jiro ogoontiisii iyo maaragtay ama baadiinimo ama qallafsanaan kale ku jirto intaas dhan qof walba xaaladiisii in la ogaado wax munaasaban marka loola tago ayaan dardaarmaynaa maanta runtii oo maaragtay khitaamka noo aana dowradii ibnu cabaas waa noo gabagabowday meesha ay noogu egtahay insha allahu tacaala waxbarashada inaad kor u qaadaan aad maaragtay wax ku dartaan maadaama maanta majaalaad badan iyo farsamad badan oo lagu siyaadsan kara la helo wajazaakum allahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu